subaxnimo wanaagsan idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay soo dhoweynayaan dilka hogaamiyaha al-shabaab axmed cabdi godane oo isniintii toddobaadkan gobolka shabeellada hoose dowladda maraykanku ay ku dishay duqayn ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa waraysi gaar ah oo uu siiyey v o a ku sheegay in dilka axmed cabdi godane ay ka dhigan tahay in amniga isbeddel ku imanayo haaruun macruuf ayaa waraystay ra-iisul wasaaraha axmed cabdi godane waa dhintay wuxuu ku dhintay kadib markii intii muddo ah warkooda la daba taagnaayo ciidamada amniga soomaaliya iyo ciidamada wardoonka maraykanku ay iska kaashanayeen inay ogaadaan meeshuu ku sugan yahay waxaad ogtahay ninkaas uu yahay ninka siyaasada soomaaliya oo dhan hogaaminayay madaxda u ahaa kooxda abdirsale marka ilaahayna haddii maalinkii isniinta ahayd bishuu kowdii september goor bakridnimadii ah ayaa la ogaaday meeshuu ku sugan yahay oo ahayd koonfurta soomaaliya agaarka hawaii dhulka la yidhaahdo markaana waa la weeraray intii muddo ah waxa aanu xaqiijinaynay inaanu helno xaqiiqada arrinta waana helnay xaqiiqadii arrinta ninkaas waa dhintay waa gartay yaa kaloo la dhintay isaga kasokow haddii aad arrinta sii baadheen adigu hadda isaga un baan haynaa laakiin magacyo kaloo la sheegayo waa jira iyagana waa xaqiijin doonaa haddii alla waa gartay marka siday dowladda u aragto dilkiisana runtii waxaan aragnaa inay tahay guul weyn oo xagga amniga laga gaaray iyo jebinta iyo baabi-inta nimanka argixisada ee al-shabaab ninkaas wuxuu ahaa ninka runtii hogaaminayey oo abaabulayey oo maskaxda uu ahaa argagixisanimada iyo argixisada marka dilkiisu waxa weeyaan dee masbad wuxuu ka dhintaayo madaxii al-shabaab waa dhintay wakti adag bayna ku jiraan oo aanu daba taagnahay oo meel walbaan ku riyeynayno waxaad ogtihiin waxaad ogtihiin in toddobaad bi lasoo dhaafay laba iyo toddoba lasoo dhaafay dhul badan laga qabsaday waxaa laga qabsaday jalaksi waxaa laga qabsaday tieglo waxaa laga qabsaday kufuwaari waxaa laga qabsaday bulamareeto inta kalena waa hawshu waa socotaa marka inta iyo madaxdoodii oo burburtay madaxdoodii oo la dilay waxay soo dadejinaysaa burburka warkaan haynana waxa weye in burburkoodaga hadda waa gartay taagan yahay oo khilaaf badan uu ku dhexeeyo ayaga waa gartay bal arrinta khilaafka ii faahfaahay sideeba u jiraabaad maqasheen idinku annagu waxaan maqalay dad loo qabtay ama loo waxyeeleeyey dhacdadani markay dhacda inay jirto idinku khilaafka sideed u maqasheen khilaafku waxyaabaha aan maqlayno dhowr siyaabood buu jiraa horta madaxtinimada waa isku haystaanoo intii yareeda soo hartay ayaa isku dilaysa madaxtinimada anaa leh iyo anaa leh sidoo kalena waan maqalnay wararkaas in dil dhexdooda uu ka dhacay agaarka jilib dhulka udhexeeya jilib iyo kismaanyo balaawa laftigeeda meelo dhowr uu ka dhacay oo dee lais adceedeynayo laleeyahay adinka maratay majaajis adinka maratay naga warsheekooday anaga naga adinka naga warsheekooday sideedabana markii nin dictator ah uu meesha ka baxo systemku waa burburaayo waa waa waa kala daataa marka waa un wixii sida ay noqon jireen dictator markuu meesha ka baxo ayay noqdeen marka burburku waa sii soconaya adiyaal waa gartay cid lagu bedelay miyaad maqasheen ama xaqiijiseen magacyo dhowr ahaa la sheegahaya laakiin waa un wixii soo baxay waa ogaan doonaa laakiin hadda magacyaa la sheegahaya waa gartay waxa waxaad wax yar iiga sheekaysaa doorka dowladda haddii uu jiro oo howlgalkan lagu dilay la xaqiijin lagu dilay axmed cabdi godani doorka dowladdu muhiim buu ahaa waxaad ogtahay in iskaashigu naga dhexeeyo ciidamada maraykanka iyo ciidamada xooga dadka soomaaliyeed iyo nabad sugidda iyo booliiska intaas iskaashiga naga dhexeeya waxaanu islaafsanaa wararka wararka marka ninkan dilkiisa keentay wuxuu ahaa wax laga wada shaqeeyey oo labada dhinacba aada uga wada shaqeeyeen kadibna go-aan aanu ku wada qaadanay inaan fulino waana fulino waa gartay waxaan kaloon jeclaan lahaa bal inaad faahfaahiso hadal maalin dhaweyd dowladda ka soo baxay oo ku saabsanaa cafis loo fidiyo bal cafiskaas shan iyo afartanka maalmood ah iyo cidda aad ula jeedaan hogaamiyaasha al-shabaab inay ku jiraan iyo in kale wax yarii faahfaahi haarun waad og tahay dad badan oo dhalinyaro ah ayaa la duufsaday oo been loo sheegay oo layidhi waxaan waadiin oo jannaad ku gelaysaan oo la yidhi qaar badan waxaa lagu duursaday ayadoo sandareerto iyo dhaqaale loo sheegay dhaqaalaad ku heleysaan marka dadku waxay uqaybsan yihiin dad la duursaday oo weliba aada u badan iyo in yaro argagaxsa run ahoo ku xiran meelo aanan oqoon marka waxaanu u fidinay cafis dadka ayagu doonaya inay kasoo noqdaan dembiyadaas oo la dursaday oo inay dalkooda kusoo noqdaan kulleyba markii ay soo noqdaan waa soo dhaweyn doonaa waa wixii aan la qaban kasoo dhan waa la qabanaynaa si noloshooda ay dib ugu dhisa hogaamiyaasha ma ku jiraan ragga caanka ee hogaamiyaasha la yaqaan taliyaasha waa taas waa taladeedu waa dambaysaa marka war baanu kasoo saari doonaa haddii alla kaasi wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo u warramayey wariyaha v o a haaruun macruuf